markaan aragnay cadaalad darrada oo nagu haayo madaxweynaha maxamed cabdi waare waxaa naga soo baxay inaan horta kalsoonidii kala noqonin marka labaad wixii falanqayna i faahfaahina xildhibaanadii iga horreeyaa ka hadlay meeshii waxay noqotay hadduu ilaahay kuu diidin adoogay intiis jooga habartii uryaal ma hurayso ayay noqotay kii imaada kan kale waa noogu daran yahay war cilladawar miyaan isnaan ahayn miyaadan bili'aadan ahayn maxaa xaquuqda la sheegaayo maalin walba islaamnimada xaggee idinka aadi soomaaliyaan nahay islaanaan nahay maxaan ku weynay xaquuqda waddanka aan ku leenahay dhibka ugu badan wuxuu ka socdaa maamulka ugu sarreeyo shanta ayaan wax annaga aan ku leenahay ka beel ahaan marka horeba cadaalad laguma dhisin cadaalad kuma dhisna markiisii hore way ku dhisneen sababtoo ah qaabka uu dhisan yahay waa la ogyahay annaga jeer weyn ahaan hal xibin oo maamulka sare noogu jirto ma jirto dhibaatada iyo khayaanada iyo dafirka iyo in mataqaanaa nala xaqiro waxay ka socota waa meeshaas waxaan aan sheegaynaa hoggaanka ugu sarreeya hirshabeelle xagga cadaaladda way ku fashilan yihiin haddaan nahay beesha jareerweyne waxaan u aragnahaa fashil
mar alaala markii aan madaxweynaha u tagnane wuxuunu ahaayay war oo qancin ah markaan ka soo takano oon barnaamij kaga doodno oon u geysano markii aan filnayn in waxna la qabtana albaabadaana laga xirta oo xabadkaa gacantanaa laga saara madaxweynaha waa jirinyahay waa hurdoowa wax ayaan manala sheego marka haddiin beesha jareer weynanahay waxaan caddaynaynay in xaqii aan ku lahay hirshabeele nalaga duubsadi sidaas daraaddeed beesha caalamka international communitiga doonarska daneeyaasha soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare khayle waxaan ka codsananaa in arrimahaas ay soo fargeliyaan hirshabeelle cadaaladdarra bahsanaa ka jirto mana u dulqaadan karno annaga xildhibaanaan nahay dad iyo deegaanaan matalnaa dadka aan matalno xuquuqdooda in la duudsiyana ma ogolin sidoo kale cid kastoo ku xaqiran hirshabeelle beel kastoo ku xaqirana annaga ma taageerayna inay xuquuqdeedu weydo deegaanka